waxaa raxmadda ilaahay waxay inoo jidhaa markii albaabkaasu xirmay oo dadkaasu ay waddanka ka baxeen in raxmaddii ilaahay ay saa u hoodhay oo ilaa iyo ayl ilaa iyo waxaan la hadlay laasqoray hadeer intaa ay raxmaddii ilaahay ku hoorayso raxmadda ilaahay intaas inoo jidhaa musuq maasuqa haddaynaan la dagaalamin dhibaatadiisu waa ina camimaysaa abaarta runtii dalka ka jidha wax badan baan soo maray dhul badan baan soo maray galdogob baa iigu dambaysay waxaan ku soo arkay wax haddaan ii sheego aad ka naxaysaan neef nool oo neefkii ka horreeyey oo bakhtiyey cunaya markii uu wax uu cuno uu waayey dadkii waxaanu soo aragnay ceeshii waddanka waa garanaysaa nugaal ugu waaweynaa oo waxa weeyaan ku yaalay daantaas hadda dhinacaas timire iyo haddii alla kure unkudle iyo haddii alla kuleeyahay sangejabiye iyo oo maranoo dadkii ay iyagoo qalalay ay dul taagan yihiin waxaanu soo aragnay iscaaneeye askax iyo siiga dheer iyo laba kilomitr xoolihii laga soo rarayo gaari oo ceelka lagu soo rarayo waxaas waa waxaynu gacmaheenna ku kasbannay inaynu ka fakerno sidaynu dhibaatadan uga bixi lahayn